bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jawar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah bine xasan sheekh maxamuud oo maxamed xuseen muungaab u magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna doqo muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka oo shir ugu furmay magaalada muqdisho guddoomiyaha golaha shacabka oo shaaciyey in muddo laba toddobaad ah la hakiyey kulamada golaha shacabka xuska maalinta caalamiga ah ee ciribtirka isku furanka dhalmada oo muqdisho lagu qabtay warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan tobannaan qof oo ku dhaawacmay rasaas ee israa'iil ku furtay xarun gargaar lagu qaybiy
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrh waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo idiin hayo radio jawarkooda ugu doorka ron haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa u magacaabay doctor xasan maxamed xuseen muungaab guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duq muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyey magacaabistiisa aqoon iyo waayo aragnimada shaqo uu leeyahay doctor xasan maxamed xuseen muungaab oo horey xilkan usoo qabtay door wanaagsanna kasoo qaatay dib u dhiska magaalada muqdisho iyo guud ahaan horumarinta adeegyada uu bixiyo maamulka gobolka banaadir madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyaha cusub kula dardaarmay inuu mudnaanta siiyo horumarinta caasimadda dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada as-aasiga kuwaas oo dhammaantoodba hortaban u leh dowladda madaxweynaha ayaa u rajeeyey guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho inuu eebbo u fududeeyo mas-uuliyadda culus isagoona ku adkeeyey in dhammaan hay-adaha dowladda oo ay shaqo wadaagta yihiin in ay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka banaadir xeerkan madaxweyne ee lagu magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor maxamed xasan xuseen muungaab ayaa dhaqangelaya maanta oo ay taariikhda ay ku beegan tahay arbaco sideed iyo labaatanka mey laba kun shan iyo labaatanka ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa maanta magaalada muqdisho waxaa ugu furmay shir cabdisalaan juule ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray shir ay albaabada u xiran yihiin ayay siyaasiyiinta mucaaradka dalka maanta ay ku yeesheen hotelka jaziira ee magaalada muqdisho shirka waxaa ka qaybgalay siyaasiyiinta mucaaradka kuwooda ugu waaweyn magaalada muqdisho oo ay ka mid yihiin sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare hore rooble xasan cali kheyre iyo sidoo kale ra-iisul wasaareyaashii hore ee dalka soo maray guddoonkii hore ee golaha shacabka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo mucaarad ahaa iyo sidoo kale safiiro kala duwan oo xillan ka soo qabtay waddanka soomaaliya shirka ayay mucaaradku ku sheegeen in muhiimaddiisa ugu weyn ay tahay inay kaga hadlaan xaaladaha guud ee dalka ka jira waxa uuna soconayaa shirkan muddo saddex maalmood ah siduu qorshaha uu yahay maalinta ugu dambaysana waxaa laga soo saarayaa warmartiyeed ugu horeen madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkan ujeeddadiisa ay tahay inay wax ku saxaan oo aysan ahayn inay wax ay ku dumiyaan ilaaha ku mahadsan intaan meesha isugu timiday waa in kooban laakiin waxaa loogu talagalay talada inay bilaabaan talada maalin walba cidaa bilaabi laheyd dadkaanay naqdeen dadka isugu soo horreeyey taladaani waxay ahayd talada mudhe muddo dheer soo jiitamaysay maanta la isugu yimid ilaha ku mahadsan subxaanahu watacaala madaxweynaha dalka wuxuu ka mid ahay laba sano saddex sano ka hor raggii halkan ku shiri jiray waxaan ka hadli jirnay sharci doorasho oo dowladdii markaas joogto ay samaysanayso waxaan dhehaynay xaq uma laha inuu nin keligiis koox keligii sharci doorasho samaysto doorasho la raba in la wada galo oo ummadda u dhexayso koox keligeed inay samaysato xaq uma leh see ku aqbali karnaa dastuurka dhan qof inuu bedesho waxaan wada ognahay markhaati ka nahay in cidda ka loo bingalaynayso dastuurka bedelkiisa inay madaxweynaha ahay waxaan ognahay sida loogu bowdaayey oo kalsooni darro badan keentay mararka qaar koorankoo dhammaystirnayn ayadoon sharciga la maraynin waxaan la soconnaa inaan loo marin habraaca wax looga bedeli kara dastuurka qaar ka mid a xildhibaanadii golaha qaar ka mid a xildhibaanada mucaaradka iyo sidoo kale siyaasiyiin mucaarad ah oo goobta ka hadlay ayaa waxay dhankooda sheegeen inay doonayaan samata bixinta dalka iyagoona sidoo kale ka hadlay xaaladaha guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka waa waxaa dowladda ka ah muxuu ahaa garsoorka wuxuu ahaa sharci dejinta iyo xukuumadda ayagaa celiye midba markuu masalka ku ad shacbiga lagu xadgudbi tago halkaa laga celiyaa hadda wixii oo dhan hal sanduuq ay ku jiraan ma aragno marka wax kaloonu hadda warka waxaba war tirin waxba tiri mahayo waxaan rajaynayaa isku imaatinkaani dadka waxgaradka tirada badan iyo siyaasiyiinta muddada dalka ka soo shaqeynta madaxda ka ahayd iyo dadka dhalinyarada ah oo xildhibaanada iyo dadka kaloo waxgaradka ah waxaan rajaynayaa aysan naga noqon musawir madaxweynaha waa cararay markii la doortay wuxuu tegay dhuusamareeb wuxuu yidhi shabaabaan la dagaalamayaa xoogaa timo badan oo u soo baxeen garka waa daystay waad ogtihiin waxba idinkama qarsoono ayadoo qabii ah ayuu ka yimid oo ayna hawshaas weli ayna dhammaan labo madaxweynaha markuu yimid xildhibaanadii baarlamaanka oo markaas aan sumaysneen ayuu dhex yimid koox kooxu kulmay wuxuu yidhi waxaan rabaa dastuurka soomaaliya in la qabo afar cutub oo cutub ka mid ah eedma dastuurkaba ku jira xildhibaanada waxaa loogu talagalay muxuu ahay boqol iyo afartan iyo kow qodob oo dastuurkaas ka kooban yahay iyo shan iyo tobanka cutub dhexdiisii inay ka shaqeeyaane dastuur cusub in banaanka laga keeno oo aan qorno annaga awood uma lihi taas waxaa awood uli sideedii boqol iyo labaatan iyo shantii dastuurkan labada kun iyo laba iyo tobankii ansixisay halkaa fadhiya maanta anagu waxnu halkaan isugu nimid anigu aan nimid mid kastoo idin ka mida qeyb baa ka wanaagsan qofku ma wada ficnaan karo ma wada xumaan karo waxaanu idinku tabaynaa habannaad ha yaratay markaad ka joogteen taasna halkaan nimid waxaanu rajeynaynaa fadhigiina inay kasoo baxo khayr leh gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur ayaa sheegay in munaasabadda ciiddii xajka awgiis in muddo laba toddobaad ah loo hakiyey kulamada baarlamaanka guddoomiye sheekh aadan madow arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisii waxaa ka mid ahaa salaamatihiin maanta waad ogtihiin waa maalintii koowaad ee dilxaj waxaa maanta inoo bilowday jirka allahna siiyo hajeerkeedu iyo sanadkeeda allahna siiyo cibaadada allah naga aqbalo tobankii maalmood oo ilaahay uu ku dhaartay ammaanayna waa lagaalin cashiri ilaahay yidiya maanta bilaabanaysaa maanta marka waxaan ku tala jirnay sharcigaas muhiimkaa noo yaalay inaan ansixino dadbaata inay noo ahaato yani muddadeeda isku soo noqonayo marka cibaadada naga aan soo dhamaysano xajka iyo ciidina ballanta inaan isu tilmaano saasa qorshada ku socotay marka xildhibaanad oo shalay iyo dhaxaada xildhibaanadii badnaa oo mid joogay dhammaantood maaragtay xabkii la wada aaday waad ogtihiin jamcaha ku egtaa yidhi duulmaadeed ay ku egyihiin xildhibaano badan oo runtii aada u dadaali jiray waa baxeen sidaa daraaddeed hadda waa isfiirinay weli tiradii wax unbaan waxbaa naga dhiman sidaan rabnay maanta inay naga dhamaataan aada u danaynaynay ma suuroobin runtii aada iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa waxaan ka dhigin doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo inaan u ballanno isku soo laabashadii xildhibaanadan maalin waqti ay ugu qaadeen oo maaragtay maantaan isfasaxno sharcigii maanta inooma suurogayo arrinba jira awooda waad ujeediin waxaan rajaynayaa hadduu ilaah yidhaahdo daraad guddiga joogtada waxaan isla soo qaadanay xildhibaano badanna iskagala hadalnay baarlamaanka sidiis inuu furnaado laakiin laba toddobaad in la xakiyo xadka iyo ciidda daraaddeeda marka walaalayaal idinkoo aan idinka raaligelinahay oo dadaalka ila dadaasheen walaalaheena qaarkood oo tiradii la buuxin waayo daraaddeed doonta nooma furmi karto marka maanta waxaan ku dardaarmaynaa cibaado alle naxag aqbalo dad badan xadkii ku socda weli waa joogaan halkii xartana ayayna ka faa'iidaysteen iidaha iyo la soo ciidana caanka soonteeda iyo cibaadada ayna la soo ugu dadaaleen aan isku soo noqonaynaa marka sidaa daraaddeed shaki inooma furmi karo waxaa inoo ballanaa laba toban maaragtay shan iyo tobanka mase afar iyo tobanka adii laba toddobaad in maaragtay aan fasaxaas yar aan galno cibaadadan ciidda aan soo dhamaystirano aada iyo aad aad u mahadsantihiin fadhigeena maanta saas ay noogu ximayaa allah subxaana taala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xuska maalinta caalamiga ah ee ciribtirka isku furanka dhalmada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho axmed cabdikariin ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray xuska maalinta caalamiga ah ee ciribtirka isku furanka dhalmada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid ballaaran waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid tahay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ana kusimaha wasiirka caafimaadka xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamanka soomaaliya dhakhaatiir iyo howlwadeenna ka kala socda wasaaradda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee caafimaadka gobolka banaadir urura iyo hay-ada ka shaqeeya dhinaca caafimaadka cudurka fistula ama isku furanka hooyada wakhtiga dhalmada ayaa ah cudur ka dhasha wakhtiga dhalmada gaar ahaan xilliga foosha hooyadu ay fogaato waxaa munaasabadaasi bilowgeedii ka hadlay doctor cabdulqaadir wehliye iyo qaar kale oo ka mid a dhakhaatiirtii iyo howlwadeenadii kala duwanaa ee ka qayb galay xuska maalintaasi caalamiga ah
dhibaatada isu furanku waa dhaawac soo gaara hooyada marka ay dhalayso xaaladda dhalmada ku jirto waxayna u baahan tahay markaas in la ribeergareeyo waxna laga qabto maadaama marka annagu aynan lahayn barnaamij joogta oo sidaas oo marka hore aan kula dhaqmi jirnay cambayn ahaan ama olole in la sameeyo waxaad moodaa baahi weyn inay muuqato markan in ay dadaal ku aadan arrinkaas in la sameeyo waddanka laga qabto waa xaalad aada iyo aada u murugo badan loona baahan yahay in laga wacgeli in laga wacyigeliyo bulshada aanan u istaagno qof walba oo meeshan jooga oo ku biiriyo codkiisa si ay hooyadinkaas u heli lahayeen daryeel caafimaad oo dhammaystiran ma ahan fistula in yacni la ribeergareeyo keliya waxaa ka muhiimsan in laga hortago oo bulshadii laga wacyigeliyo waxaan rajaynaha insha allah hadduu ilaah yidhaahdo inuu noqdo barnaamijka fistulada barnaamij intiisa badan la sameeyo oo ah in kahortaga marka hore aan ku dadaalno labaad hadday dhacdo oo kiiskii uu dhacay ee hooyada ku dhacdana wuu dhici karaa one of the complication of the obstate abnormal laborka waaye incase haddii ay dhacdana in barnaamijkaasi uu noqdo mid isla markii la xallin karo oo longi time ku qaadanaynin marka sida saxda ah waxaa waaya inaan aadno gadaal oo ah inaan kor u qaadno daryeelka hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan hooyada markii uurka leedahay xaaladaha uurka ay ku jirto ilaa ay ka dhalayso soomaaliya waxaan ognahay muqdisho keliya ma aha gobolada ma aha ilaa iyo tuulo hooyaa ku foolanayso marka waxaa la raba waxaa waaya inaan waxaasna la isku xiro waxna laga qabto
mid ka mid a bukaanada xanuunkaasi isku furanka laga daweeyey ayaa halkaasi ka hadashay waxaana ka sheekaysay dhibaatooyinka ay kala kulantay bulshada iyo sidoo kale qoyskeedaba
in badan aanu la tacaalayay aana xanuunsanaay bulshadana aanu soo gelaynin aanu xanuun awgeeda dhammaan ehelka iyo qaraabadeeda hoogoo igu dheeriyeen waxaana dignaay bas waceel halkaan waxaan u imaaday caafimaadka waxaan dhalay afar caruur laba kamid a ayaan ku noqday isku furanka sidoo kale socodkii iyo nolosha saameynteydii dhammaan aan weeyey xajigaan ilmahaas ku dhalan sidoo kale aan ku kala tagnay alxamdulilah maantana bulshadeedaan ku dhex jiraa caafimaadkeygii horena dib ayuu usoo noqday waxaa kaloo halkaasi ka hadlay qaar ka mida xildhibaanada iyo sanatarada haweenka ah ee ka tirsan labada aqal ee baarlamanka soomaaliya marka waxaan ballan qaadeynaa gabdhaha xildhibaanada ah kulley way igu raacsan iyo sanatarada anagoo isku duuban inaan garab istaagno gabadh kasta oo jira meel kasta ay joogto state ha noqoto xamar ha noqoto baadiyaha tan labaad wax badana arkay gabdhaha baadiyaha aada u dhibaataysan dakhtarada nafsigooda inay gaaraan dowlad ahaan way dadaalaysaa laakiin tabartii aska yar
dhibaatada marka hore waxay leedahay ka hortegid ka dabategid ma laha waa waxa haddaan laga hortegin waxba lagama qaban karo hooyadana maantay wadankan soddon sano ayaan burbur kusoo jirnay dee meeshaan rabna ma gaari karno haddaan caafimaadka la horumarin iyo waxbarashada waxa kale waxba ab ma aha ugu dambaynna waxaa halkaasi ka hadashay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka ahna kusimaha wasiirka caafimaadka doctore soomariyan maxamed xuseen waxayna faahfaahin ka bixiday dhibaatada jireed iyo maskaxeed ee uu xanuunkaasi ku yeesho dumarka uu ku dhaco
fistula waxaa dhibka waxaa keenaayo gabdhaheenna waxay ku dhalaan rural area meel aada u fogfog baabuur la gaari karin maxaa keenaayo fooshoo dheeraata inta leeda hooyada waa dhalaysaa sug waqtigay ku dheeraynaysaa laakiin hadday joogto gabar tababaran markay aragto situationka inuusan fiicneen waxay leedahay haye ha la qaado baaburay hore kasoo saaraysaa marka waxaan rabnaa gobol iyo tuulo iyo degmo iyo inaan u heli karno gabar muxuu aha kaadirad neris iyo midwife sida hadda midwifeka saddexda kun neriskana inaan saas usoo kicino oo aan neriskina badino marka nimanka waxaana si gooni aan ula hadalno gabadha markay carfoon tahay in la jeclaado markay ay dhibaato gaarto la yidhaahdo iska bax maya waa diidna annaga taas halkaa warkaasi ka dhagaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jawhare haatanna warka dibadda xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in afartan iyo toddoba qofood ay ku dhaawacmeen gaza talaadadii markii ay dad badan ay soo buux dhaafiyeen xarun gargaar bixin oo ay maamulayeen koox cusub oo muran badan dhaliyey oo ay taageeraan maraykanka iyo israel sarkaal sare ayaa sheegay in qaramada midoobe ay weli xogta ururinayso balse dhaawac intaasi uu ka badan yahay dadkan ayaa ku dhaawacmay rasaas ay fureen ciidamada israa'il wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in ay hal qof uu ku dhintay rasaastaasi halka afartan iyo sideed kalena ay ku dhaawacmeen guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaas ku eeg warkeenii habeenimo aad ka dhagaysanayseen radio jawhar intaan warkan warka xiga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo